Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Cabudwaaqe ee gobolka Galgaduud ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda ka soo cusboonaatay deegaano ka tirsan maamulka Galmudug. Odayaashu waxa ay sheegeen inay wadaan fidinta gogol nabadeed oo lagu falanqeynayo dhacdooyinkii dhacay haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo baaqa dirayo dhacdadii dhacdo u dambaysay waa ka tacsiyeynaynaa hadda wax badan baa nabad lagu baaqay annagu saakay yaannu nabaddii ku baaqaynaa wixii dhintayna allaah u naxariistaannu leennahay ehelow soo dhowaada col saaka faallo iyo tiltilmaan iyo geeri iyo ka bixbixin maynay ila tahay aniga annaga iyo adinkuba waxaad ku soo dhowaataan oo gogoshaasi u fidsan nabad inaan ku baaqayno ku soo dhowaada ehelow hadalku asagaa dib ka furfuran doono markii aan isqaabillo waxaannu saakii odayaasha oo waxgaradka aannu isugu nimid inaannu nabad ugu baaqno inaannu heshiis ugu baaqno waxaa weeye xabad in badan baannu wadnay qayr laga gaarhayaana ma jirto waannu ka tacsiyeynaynaa arrintii dhacday oo dhacdada ahayd allah u naxariistaannu leennaha dadkii ku dhintay reer saacad nabad baan ugu baaqaynaa walaalnibaan ugu baaqaynaa wax badan oo dhibaha dhexdeenna ka dhacay wixii inaannu ka biskoonnaan rabnaa inaannu ka nabadownaan rabnaa inaannu waxaa soo afjarnaan rabnaa ilaahayna nabad baan ka rabnaa islaamkana nabad baan ka rabnaa sidaas ku soo dhowaada walaalayaal wixiina ka khasaaray wax dambeeyaynaan ka dabageyn wixiina ka lumay wax dambeeyaynaan ka dabageyn sidaas aynu idinku baaqaynaa nabadgelyo iyo walaalnimo